Qalabka diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka ayaa maanta si rasmi ah loo soo gaarsiiyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Qalabkan muhiimka ah oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee Dhuusamareeb, waxaa halkaasi kula wareegay madaxa xafiiska Galmudug ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodhimaha qaranka, Abuukar Daahir oo ka warbixiyay qalabka maanta la keenay.
maanta waxaan kula wareegnay alaabtan aad u jeedaan ayaa halkan kula wareegnay oo nooga timiday xarunta guddiga doorashooyinka iyo soodhimaha qaranka magaaladan dhuusamareeb ayaa mar dhow waxaa ka bilaabanaya diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa maantay noo soo gabagaboobaya tababarka dadka diiwaangelinaya codbixiyaasha Dhanka kale, Abuukar ayaa waxa uu sheegay in dhowaan la bilaabi doono diiwaangelinta dadweynaha ka qaybgelaya doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Galmudug.
maanta waxay noo tahay maalin weyn oo aad u farxad badan oo reer galmudug maanta wixii ka dambeeya waxay aadi doonaan diiwaangelinta codbixiyaha taasoo lagu dooranayo dadkii ayaga matali lahaay insha allah waxaan rajaynaynaa deegaanka galmudug waa deegaan amni ah oo dowladda galmudug ay ka shaqaysay dhammaantiis waxaan noo qorshaysan inaan ka qabanno doorashooyinka golayaasha deegaanada waxaa si rasmiya noogu furmi doona haddii alla yidhaahdo diiwaangelinta codbixiyaasha waxay noo tahay maalin weyn oo qiimo badan kuna faraxsana dadka reer galmudugna ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin Soo gaarsiinta qalabkan diiwaangelinta dadweynaha ayaa ku soo beegmaysa xilli lasoo gabagabeeyey tababarka shaqaalaha diiwaangelinta. Tababarkan oo socday maalmihii lasoo dhaafay ayaana lagu barayay shaqaalaha habraaca diiwaangelinta, adeegsiga qalabka casriga ah, iyo sida loo hubiyo hufnaanta iyo daahfurnaanta geedi socodka diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka.